cidahaasite jameecay ahaayeen waa la yaqaanaa jameecada hidaysha suqnuuraa la yidhaha soomaaliya waa taqaanaa nin kasta oo wax oo wax yaqaan jameecada reesha axmeeraa la yidhaha oo shiiqa shaxmeere waxa waaye reer shaugeesi dheer uu ahaa shaugeesi dheere muxuu ahay wadaadkii oo ku duugan meesha la yidhaahdo ii sheeg maxay ahaday jowhar waxaa la yidhaha shaooyaaye shiiqiisi ahaa marka shiiqa meeshaasuu deganaay ilaahay khayr ha siiyo wadaad ilaahay owlihiisa hoskanta muxuu ahay dadkaas waxaa waaye nimankaas waxay ahaayeen niman diinta maaragtay oo fidinaayo oo waxaa waaye waxay soo helaan diinta ku bixaay ahaayeen allah u naxariisto allahna ka raali noqdo dad iska muslim oo mu'miniin ay ahaayeen gacanka xaq daranaa dishay dawladna kuma jirin shabaabna kuma jirin taas shacabalo iska wadaada ay ahaayeen waxa waaye waxaan u qaadanaynaa qaabkaas haddii aniga waxaa waaye waa lagu qaldami karaa soomaal lama kala yaqaana shabaab aan moodayna waa dilna hadday yidhaaheen wax maaha laakiin haddii la yidhi korneellay ahaayeen shabaabayna ahaayeen waxa waaye sarasuulin waaye waxa waaye dadka meelahaas degan oo dhanba diyaaradda lagu laay doono hore in loogu dilina allah u naxariistaas ee waagta waya marka sida u dhaca dilkaas iyo xilliga la dilayo waxay qabanayeen maxaa xogoo ka haysaa
waxaan ka hayaa beerahooda jooga meel beerah oo meesha wadaad samays oo ka samaystay beerahu deganaay sida ilaahay ogyahay naftarkii wuxuu dhul fiican oo caro madooba leela abaartaana naga jirta male dhulkaas haddaa wax ka rabto waa waxaa la yidhi waa inow aniga sheekdayga oo ahay wadaadka allah u naxariistay allah ka raali noqdo nin islaan oo wadaad oo suufiy oo ahay suufiyadda waa taqaanaa marka wax ogalay iyo nimankaas hadda waxaa waay diinta unba ka dhexaysa waa og tahay ma garad adigu aqoon ma isu leedihiin maxaana isku tihiin
sheekdayga waa aniga waa garta marka sheekaada kutubaha ku akriya buu ahaa ha isaga iyaa kaloo meesha ku dhintay
waxaa ku dhintay wiil adeer uu yahay oo walaalkiisii dhalay oo gabadhiisana qaba
haye
waxaa ku dhimatay naagtiisa iyo aabbaheeda haye
aday toddoba qofaa meesha ku dhimatay wiil laba qof baa maydkooda waa la waayay marka hore shanaa la helay labada kalena waxaa waaye gabadha oo isaga qaba aabbaheeda oo adeer ugu aadan isaga waxaa guudaya la dhihi jiray wadaad iswaayeen oo iska ahayd cad eh gabadhiisii iyo odaygii waa ku dhintay odaygii wiilkiisi isagana waa ku dhintay wiilkiisi isagana oo reer lahaay ilmihiisi kolbuu ma aqana hadda baryahan kawrahay ina wiilin oo soo ugu horreeya dhalay oo canug yar oo ahaa odaygii wiilkiisa duqsadagiisa iyo gabadhiisa wiilka adeerka u yaho gabadhiisa qaba meeqa waa dadkaa kuu tidhiye waa toddoba marka waxaan rabnaa in isaga meydkiisa la geeyo kismaayo oo markii kismaayo la geeyna aada loo aqoonsaday oo dadkii jubbaland madaxda u ahaa ay aqoonsadeen warkaas dhab miya
waxaas waxba kama jiraan ilaahay ilaahay roonka lahaayna kama cabsan dambiyay galeen dad soomaali allood allood masaakiin ay laayeen waxaa waaye ninka berigii soomaali ay islaahaysa oo daarood hawiile iskullaahay hataa meeshaas kama tegin weligiis qolol uma helin ninkaas nin jamaaco ahoo suufiya oo ahay ma garat meydkiisa markii la dilo kadib kismaayo ma loo qaaday
maya maya maya
marka sidee idii taabanaysaa warkan dawladda soomaaliya ka soo baxay iyo maraykanka ah in toddoba qof oo saraakiil shabaaba lagu dilay dulaadka awaaye arrintaas dulmi waaye ilaahayna waa og yahay nin kastoo ilaahay ka cabsanayna waa og yahay dad islaama oo masaakiina oo iska culamo oo meel iska jooga oo la yaqaano oo jamaacada shaaxmeera la yidhaaha nimankaasna hal habeen kuma hoyno weligoona isku daan ayaga naftooda aga baqaayaba ma garat haye
nimankaas oo dhalinyarada oo shabaabka ah waa fiiriyeen waxba uma dhiman ilaahay xukunkiisa laakiin ayaga cadbareen waa iskaga qabeen oo dadki oo usa leebelkaas ah dhanban meeshaas ma joogo waa kasoo waa caradaas waa kasoo cabsan jireen ma garat
waan garta
nimankaas irta waxa waaye niman oo suufiya ahaayeen waxay u dhinteen qabiilnimo ama suufiyad iyo qaabkaasay u dhinteen aniga saasaan ku leeyahay ma garat ma jirtaa in qof ka mid a qoyska oo al-shabaab ahaa sargaal sar oo al-shabaab ka tirsan oo ka mid ahaa oo goobtaasi booqasho u yimid warkaas soo sax maahan
been waaye gabadhiisa ninkii qabay waaye oo walaalkiisana ah waxaa calanuura la dhahay yarka gabadhiisuna waa qabay nin dhalinyarahoo yarow ahaay qondhiisoo ahay magaalada la yidhaaha beledweyne oo meeshaas jeerish aga furaayo anaga waalkeeda hadda ma sheegi karin marka adeerkiisana waaya oo aabbihiisa la dhashay gabadhiisana waa qaba sheekh
marka dhammaan waxaas ku lehna ma nimankaan niman suufiya waaye oo jamaaca ah waaye maahan qaabkaas iyo niman maya marka dhammaantaad eh, dhammaantood dadka halkaasi ku dhintay wax al-shabaab ah kuma jirin maya xaaraan bay ka tahay
Eh, ilaa intee kalsooni ku qabtaa in dadkaasi ani al-shabaab ka mid ahayn qof ka mid a xitaa uu yihaan maya maya maya aniga waxaan ku sheegaa ilaahay baa igu og gabad kaleba ma noqono mana noqonayo anaa ku sheegay anaa ku sheegay nimankaas waxaa waaye suufiye ahay niman suufiye ahay nimankaas wax uma dhiman oo carradaas haasta Eh, qof ka tirsan dawladda ama maraykanka oo la soo xiriira qoyskaas dhibanaha ma jirta
jaamacada dad kamid ah yurub oo dhan waa jiraan waa waa dad badanaa jira oo waxa waaye sheekhays oo sheekh u ahayo siyaarooyinka haddii la gaaro wax usoo diri jira ma garatay Eh, qof dawladda ka oo tirsan soomaali maxamede qof la soo xiriirta ma jirta oo dhibkan kaga garaabayso oo ilaa hadda wax iska weydiisa oo dawladda soomaaliya ka tirsan ama maraykan ah oo ehelka la soo xiriira ma jirto arrinta aniga maraykan shuqul kuma ligi alla ka alla dawladda soomaaliyana waxa waaye nimankaan nimankii u dhashay waa lawa niman oo soomaali ay ahaayeen oo niman reer amiir la yidhaaho erabtooda dabana abgaal u dhasho waaye ma garat hay
aa
way ugu dambeyn maxaad codsan lahaydeen
waxaa xooso lahayn dadkaas dambiyaa laga galay waa lagu tuntay daboodfalaa lagu sameeyey waxaana u malaynayaa haddii arrimahaas aan wax laga qabana waxa waaye waxa waaye dadka meelahaas degan oo dhan xoo- kuwa xoolaha ku haysta iyo kulli saas oo kale shabaab waayaa leeyahay diyaaradahaas maraykanka anagu lahaa saas waaye ma garata